bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegeystayaal qodobada wararka dankuga hayna waxaa kamid ah musaale mudhavadhe oo gaaray dalka mareykanka madaxweynaha wadanka oo sheegay inay sii soconayo qorshaha booliska lagu geynayo dalka haiti iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo booqday ama booqasho ugu tagay ciyaartooyda maamulka hirshabeelle subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar kamid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo arbaca taariikhdan ay ku beeganta koo iyo soddonka bishii koobaad labada kun iyo labaatan iyo afar qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in kenya ay sii wadi doonto qorshaha ku aadan in kun kamid ah ciidamada booliiska ee wadanka la geeyo dalka haiti inkastoo maxkamadda sare ee dalku ay hor istaagtay qorshahaasi william ruuto oo xilli uu u waramayey wakaalada wararka ee rotas ayaa waxa uu sheegay in go-aanka maxkamadda ay rafaan ka qaadan doonaan madaxweynaha dalka ayaa tilmaamay in kenya ay horey kaga qeyb qaadatay sugidda amniga wadamada suudaanta koonfureed namibiya croatia liberia waa siralion iyo kuwo kale sidaas awgeedna ay garab siin doonto dalka haiti oo ay haatan ka jiraan dhibaatooyin dhanka amnidarada ah wuxuu intaasi ku daray in kenya ay ka go-an tahay gudashada waajibaadka caalamiga ah ee saaran maadaama ay xubin ka tahay jaaliyado iyo ururo qaramada midoobay iyo qaramada dunida ka mid ah bishii tobnaad ee sanadkii hore ayay ahayd markii golaha amniga qaranka uu baarlamaanka ka codsaday inuu ansixiyo tallaabo kun ka mid a ciidanka booliiska kenya lagu geynayo dalka haiti taasi oo golaha qaran ee xeerdejintu meelmariyey ansixinta baarlamaanka ayaa timid iyada oo maxkamadda sare ay soo saartay amar si kumeel gaar ah loogu hakiyey in booliiska kenya la geeyo dalka haiti inta laga dhageysanayo dacwad uu gudbiyey hogaamiyaha xisbiga thirdway alliance dr waa dr ukuro okod iyo laba kale taasi oo ugu dambeyntii maanta la go-aamiyey amaba ugu dambeyntii go-aankeedu soo baxay dalka haiti ayaa waxaa tobaneeyo sano ka taagnaa rabshado isugu jira dilal baahsan afduub lacago baad ah oo ay qaadanayaan kooxo hubeysan oo ay dagaal kula jiraan ciidamada dalkaasi horaantii bishii tobnaad ee sanadkii labadii kun iyo labaatan iyo saddexdii ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyey in haiti loo diro howlgal nabad sugid ah oo ay ka qeyb qaadanayaan dalal ay kenya hogaaminayso si booliiska haiti garab loogu siiyo in ay ka adkaadaan kooxaha hubeysan ee dalkaasi falalka amni darada ah ka geysanaya madaxa golaha wasiirada ee dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda musaale mudhavadhe ayaa waxa uu shaaciyey in uu gaaray caasimada dalka mareykanka ee washington d c mudhabadhe ayaa qoraal uu soo dhigay barihiisa rasmiga ee facebook iyo x waxa uu ku sheegay inuu halkaasi u joogi doono booqasho rasmi ah oo saddex cisho qaadanaysa wuxuu intaasi ku daray inuu la kulmi doono xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee dowladda mareykanka antony blinken mudhabadhe ayaa tilmaamay inuu ka qeybgeli doono wadaxaajoodyada ku saabsan iskaashiga istaraatiijiyadeed ee ganacsiga iyo maalgashiga ee ka dhexeeya wadamada kenya iyo mareykanka safarka mudhabadhe ee dalka mareykanka ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo madaxweynaha dalka william ruuto uu ku sugan yahay magaalada rome ee dalka talyaaniga halkaasi oo kaga qeybgelayo shirka iskaashiga talyaaniga iyo afrika oo hogaamiyaal badan oo afrikaana ay halkaasi kaga qeybgaleen siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle ayaa waxay boqosho ugu tegeen ciyaartooyda maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle kuwaasi oo kama dambaysta ciyaaraha maamul goboleedyada soomaaliya soo gaaray balse aysan u suuro gelin inay koobka qaadaan sanadkan xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale oo kamid ah baarlamaanka golaha shacbiga ee soomaaliya wasiirka ciyaaraha ee maamulka hirshabeelle mas-uuliyiin kale iyo qaar kamida shacabka ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxay booqashada ugu tageen ciyaartooyda xulka hirshabeelle waxaana ay ku bogaadiyeen kaalintii ay kasoo gaareen ciyaaraha iyo sidoo kale ciyaar wanaagii ay soo bandhigeen waxay sheegeen in ay kooxda hirshabeelle soo bandhigtay ciyaar aada u qurux badan sidoo kalena fursado badan ay haysteen balse nasiibku ka hiiliyey sidoo kalena ay rajo weyn ka qabaan in sanadka dambe hirshabeelle ay qaadi doonto koobka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee soomaaliya maadaama galmudug oo sanadkii hore kama dambaysta soo gaartay sanadkan ay ku guuleysatay koobka soomaaliya ujeedka ee, kulankeena caawa ma ahan xafladeen ma ahan xildhibaan maxamed abubakar slow ducaale xildhibaanka oo runtii ahay dhiirigeliye isboorti ahna ee, qabiir isboorti oo markii horena ahay dadkii sida weyn ugu taagnaay ee, ama dhiirigelinta ama garbistaarka weyn u muujiyey ee, naadiga hirshabeelle runtii oo guul weyn soo hoyday runtii waan guuleysanay waxaan rabaa inaan caawa isku sheegno inaan guuleysanay Ee, balooniguna dee kulle lama wada qaadayo koobka hal kooba meesha yaalla Een, annagu wa- waa markiina laga bediyey macalinka waxaan ku arkay maalin hotelkeygaan ku arkay ballankii koowaadaan la gala wuxuu ahaa inaan hir shabeelle soo aadi doono oo aan hirka aan soo raaci doono insha allah waana soo raacay anoo gobol kale jooga idin taageerayay runtii aadaan u qalqalayay markii een, goolashana laga qabtay balse qadarta rabbiya ay nagu dhacday raaliyaa idinka nahay waana idinku faraxsannahay insha allah waxaan rajaynaynaa sanado kale sida ay galmudug shalay ay u gaftay ay maanta ay u badisay ayaa idinkuna waxaan idinkaga rajaynaynaa sanadada kale inay nasiibku idin saaciida haddooaldim insha allah kubaddana nalogama fiicnayn waa ka jaanis fiicnayn waa ka fursado fiicnayn rigoorana inay waxba ahaynaan ogeyn marka waa taageerayaasha iyo dadka dhan waa aaday u shaafisan yihiin marka aad iyo aad waa mahadsantihiin xildhibaankana waa mahadsan yahay inuu isagana noqday ee, siyaasiyiinta deegaanka ka soo jeeda qofkii maxaa la yidhaahdaa ee, dadkii kale ee- ee waa jireen qaar sida xildhibaan cabdiraxmaan caawan sheekh oo kale laakiin in maxaa la yidhaahdaa isaga uu uu habeen dhaweyto soo dhaweyntiisii iyo garab istaagii ciyaarta oo kale wax badan ay muujiso isagana si gaara noogu mahadcelinaynaa caawana inuu haddana uu dhallinyarada waqtigiisa la qaato aadan maxaa la yidhahda ugu mahadcelinaynaa marka xildhibaan aad iyo aad u mahadsan tahay mar walba waa- waa maadaama aan nin isboorti tahay qof isboorti maadaama aad tahay waa isboorti macnihiisa aad taqaanaa marka waa aad iyo aad aad u mahadsan tahay Ee, sanadka dambena si guul kasii fiican iyo meel kasii sarreysaan rajaynaynaa galmudug sanadkii hore waxay imaatay final sanadkana waxay ku hamisay inay qaaddo soo ma ah annaga final aa imaanay ka dambana waa qaadayna insha allah marka waa mahadsan tihiin shaksi ahaan aadaan inuu qanacsanahay hadduu ilaahi yiraahdo Een, dadka magaalada jooga waa is arki doonaa hadduu ilaahi yiraahdo waan isla joogi doonaa Een, inta jowhar iyo magaalooyinka kale ka timid iyo oo hirshabeelle noqotan waa waa iska warhayn doonaa hadduu ilaahi yiraahdo inta ziyaara aad safarta maahan inta kale macnaa baas adigana waxaa la rabaa inaad hirshabeelle sidaad u joogtid aad een maamul goboleedyada kale naga aadin hadduu ilaahi yiraahdo subxaana wa tacaala kaas waa codsi ciyaartooyda ayna qofkii zeera aa galo iyo ama wadanka dibadiisa tagma inta joogta hadduu ilaahi yiraahdo inta noolba waxaan rajeynaa in asetim inaan isku haysano meel fiican aa soo gaarteen kubadiina aada ugu qanacsanay hadduu shalay wax meesha aad kasoo aa ka muujiseen aa soo bandhigteen waa ku mahadsan tihiin caawa waxaan halkan kale u imid inaan balanno xafladii weyneyd saan u dhigan lahayn waqti aan dhigan lahayn inaan ka balanno Een, si gooni u balami doona hadduu ilaahay maamulka macalinka iyo wasiirka wada si gooni u kulmeynaa waqti aan qabsan doonaa maraan kulmi doonaa markaasna waxayna lagu talagalay iyo abaalmarada iyo waxaad muuteystay markaas aan bixin doonaa hadduu ilaahi yiraahdo
ugu dambeyntiina taliska dhexe ee ciidamada mareykanka ayaa sheegay in markab dagaal oo mareykanka uu leeyahay uu soo riday gantaalo ay soo tuureen kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen markabkan ayaa sheegay in weerarkaasi aysan waxyeelo kasoo gaarin kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa wacad waxay ku mareen inay weerarada sii wadi doonaan ilaa iyo inta israa'iil ay ka joojinayso duulaanka ay ka wado gaza markaa kala socoteen islaahi famcadka gobolka waqooyi barwaanigeynta cid useegana dib ugu daalacdaan bogaatinaad ku leenahay ciwaankeygan uu yahay w w w fm co k